always have Delta nights.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogganna internetka ee v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba afrikada bari waxay tilmaamaysaa kow iyo barkii duhurnimo waana maalin jimco ah oo kow ay tahay bisha abriil sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono ciyaaro dhaqameedyadii hore ee soomaalida ciyaar kasta soo dhoweyn bay leedahay sida ciyaarta wilwilahoo kale waxaa lagu soo dhoweyn jiray oy weyka hidda weeye oo haddana weyka hidda weeye warwareeyo oy warmeheenna laga waasho ridda weeye
waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii heesihii iyo wararkeennii caalamka magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ukrein ee meropol ayaa maantayto waxa ay quudaraynaysaa inay aragto in ruushka uu qiimeeyo gargaarada bini'aadanimo ee loo wado magaaladaasi islamarkaas inay u oggolaadaan in dadka laga soo daadguraya halkaasi waxaan rabnaa in aan u gudubno magaaladaasi meropol waxaan qabnaa rajo aad u weyn laakiinse weli ma cadda intaasi ay dhacaysa maanta sidaas waxaa yiri afhayeenka hay-adda laanqeyrta cas ee halkaasi u xilsaaran ewan watson kolonyo gaadiida ayaa waxa ay gaarsiinayaan gargaarada goobtaasi si markaasi basas waaweyn oo halkaasi taagin ilaa iyo khamiistii shalayta ay u soo saaraan ciidamada ruushka fadlot kuwazaqa oo isagu ah diblomaasi sare una dhasho dalka turkiga ayaa t v-ga dalkaasi turkiga wuxuu ka sheegay inay wadaan sidii ay dhinacyada isugu soo dhoweyn lahaayeen miiska wadahadalkana laysugu keeni lahaa madaxa wafdiga ukrain david arkakmiyah ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodyada soo celintooda jimcahan maantita ay qayb ka tahay ayadoo sidoo kaleetana uu jiri doono shir xagga muuqaalka ah oo dhinacyada ay ku wada hadli doonaan sarkaal saro ka tirsan ruushkana waxa uu sheegay in laba diyaaradood oo kuwa helikobtarka ee dalkaasi ukrein ay leeyihiin ah ay weeraro ku qaadeen jimcaha maantayta ah oo ay la beegsadeen goob shidaal oo ku taalla magaalada ruushka ku taalla ee belegorod halkaasi waxa ay sheegeen inay sababtay ayuu yiri inuu dab qabsado xarumahaasi shidaalka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu sheegay in dalalka reer yurub ay akoonno ka furtaan bangiyada ruushka lacagta halkaasi taallana ay kula wareegaan shidaalka tallaabadaasi ayaa waxay durbaba ka hor imaanaysaa waxaa ka hor yimid qaar ka mid a hogaamiyaasha wadamada yurub oo iyaga oo arkaya dhaqaalahooda ku bedelanaya lacagta dalkaasi ruushka jarmalka ayaa ugu horeeya wadamada sida weyn uga hor yimid oo sheegay in arinkaasi aysan ahayn wax aad u qurux badan go-aanka putin ee khamiistii shalayto ayaa dalalka yurub waxa ay ku kaliftay in ay waayaan wax badan oo saddex meelood meel ka mid ah gaaskii ay ku tiirsanayeen ee dalkaasi ay ka heli jireen ruushka waxaana jarmalka oo ah dalka sida aadka ugu gaaska ruushka uu islamarkiiba howlgeliyey qorshe xaalad deg deg ah oo uu isku dayay in uu ku maareeyo xaaladda waa tahay duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo xiliyadan oo kale jimco walba aad ka dhagaysataan laantana afka v o eda ee washington ee soomaaliga wariyaha v o eda ee borame hashim sheekh cumar good ayaa haddaba soo jeedinaya barnaamijka maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaaro dhaqameedkii hore ee sooyaalka soomaalida waxaana marti inoogu ah barnaamijkeenna abwaan cali ciidle sarreeye ugu horrayn abwaan cali ciidle sarreeye bal inuu sharaxaad kooban inaga siiyo qaar ka mida ciyaaro dhaqameedkii sooyaalka soomaalida iyo munaasabadaha ay u isticmaali jireen ciyaaro dhaqameedkaasi kala duwan cayaaro dhaqameedku way fara badan yihiin anigu in badan baan ku soo dhex jiray ilaa labaatan sannadood cayaaruhu way kala tirsanaayeen haddaan mid ka mida iniin soo qaado ciyaaraha dhaqameedka ciyaaro dhaqameedka markii la soo gelayo horeysa matalan caroos oo kale markii la soo gelayo berigii horreysay ciyaarba nooc kastay lahayd ciyaar kastaa soo dhoweyn bay leedahay sida ciyaarta welwelahoo kale waxaa lagu soo dhoweyn jiray oy weyka hidda weeye oo haddana weyka hidda weeye warwareeyoy warbeheena laga waashoor hidda weeye markaase habloona adhooxa hee iyo dhalasha hee adhooxa hee u ciyaari jireen kolba laba boodi jiro wax tirtirfa laydhoo jigjig laydhaa baa lagu soo dhoweyn jiray wilwilaha lagu xigsiin jiray oo lihoobeeyoy lihoobeeyoy harimatee hanahaban hanahaban niman helaa ma haboon dee taasi wayga sidaaye bahaytayda labaad waayahay gabadha wayga ammaano aqalka daayada weyle xagga daarta ujeeda waayahay aqalkoo la gabiibayoo gabadhiina la geeyayoo aqalkoo la gandaajo gabadhiina dhex joogto inankii geli waaye talow yaa garan maayo garan mayno markaasaa laodhan annagaa garanayno garaadeebana siiye ninkii oo go-ay weeye guulow haynaga yeeli waka markaasaasaa cayaarta welwelaha lagu gelin jiray cayaara dhaqmeedku way fara badnaayeen maxaan ku idhaahdaa cayaarta leentaasi waa tii lagu soo geli jiray waxaa lagu xigsiin jiray ciyaaro la ydhaahdo heela dumar heela la ydhaabaa jirta intaynaan abwan heella dumarka u gelin qaabkaa loo ciyaarayo welwelaha marka sidaa loo soo godeeyo abwaanka welwelaha goynaya maxaa ku xigi jiray cayaartaa la ciyaari jiray oo iyadaa la goyn jiray markuu soo goy markaas ohan jir in badan baanbaanayoon badiye harimaatee hanahaaba way haddaan badiyana ma biinaaye harimaatee hanahaaba barbaarta wixii dhulkaa joogiyo alla boqorkiiyo owsalaanho harimaatee hanahaaba warsaw ka bilaawu hoy dilay harimaatee hanahaab war ma dhiigaygaad sugaysaa diiham adiiham adiiham taasaa lagu goyn jiray ciyaar iyada ciyaarta maxaan ku idhaahdaa ciyaarta welwelaha waxaa ku xigi jiray heella dumarka markaynu tan ku xijisino iyaduna siday u dhici jirtay ee loo ciyaari jiray ciyaarta dumarku way fara badnaan inkastoo dhaqanada soomaalidu kala jirjiraanba tala mid waxaan soo qaadan ama inkastoo dhaqanada wada garanayo waxaan soo qaadan marka inanta iyo inanta lasoo inanta iyadna lasoo gelbin jiray marka inanta lasoo gelbiyo hoynabow nuuralow maxamed nebi magac samaw inanta marka fooda loge kugu faydfaydhno kugu faydne ku faadfaatiyey fayo inanta marka aqalka la geliyo ayaa yaa dumarkuna qabsan jiray marka ciyaar hoydadow laydhaahdo iyo to laydha harimatee hanahabow hanahabow nimanela ma halboone hobay meesha waa caruus weyne habluusaw ciyaari jiriyuna qaybtooda ka hobay meeshu waa caruus weyno harimatee hanahabow hanahabow nimanelaama bayne hobay boqor baa ku guursadayay harimate markaa ciyaar noocaas iyaguna ka qaybgeli jireen ciyaartooday qaybtooda ridan jireen mid waxaa jirta gaar ciyaar ciyaartaa welwelaha ragga gaaru leh harimaadee hanahabowdana ragga naagaha gaaru leh marka dambe waa laysku iman jiro cayaar dhaqameed rag iyo dumarku la wada cayaaro ayaa halka dibadda loo bixi jiro raggaa bixi jiray oo si uubatayn jirayoo cayaar jari la ydhaahdo oo lagu sugo cayaarta ayaa halka duleedka laga sii bilaabi jiray markaasa loodhan jiray hobeeyo hobey jaray meeshu waa jaray ahow hoobahee heleeyo hobey waana jaraa cayaareen ahow hoobahee hobeeyo hobeeyo sida gaadhisiisa gaadhisiisaa socon jiray berrigii ahow hoobahee hobeeyo yalayle sonkoriyo daqiiq sida marka hablahay sugayaan hobeeyo heleeyo isankalaamay loo suray hobeeyo yaleeley waxaad soo sidaan mooye hobeeyo yalayle waa layni sugayaa waa layni sugayaa markasoo maqleen bay soo bihi jirin markaasay markaasay inanta ku soo dhacaysaa batarka la bilay hobeeyoy hobiyaalay inanta ka qadaysa bator baa haddana la ciyaaraya bator bay isku bedelaysaa taa hore batur bay isku bedelaysaa inantiiba qabanaysa markay soo gay yoonaysa hobeeyoy sida dhanke dhanke hobeeyey sida dhanki dheera hobeey laga dhashay harihii hobeey hobeeyey loo higaagay dhiila cabdoowina soo dhabiila cabdowda mid qurama taargad bay ka dhiganaysaa cabdoowina soo dhabiila hobeey way dhexdaynan ku soo jiray waryaadheen soo dhacay ma loogyahay markaas iyadna halkaasi ku qaban jirtay jib iyo jaan baa ku xigta markaa miya Ay, jib iyo jaantaasi say u dhacayeen marka jibiya jaantaas waxay u dhacdaa marna waa gacanta markaa jibiya jaanta waxay ku jirta hobeeyoy sida dhanka ogaday hobeey laga dhanshay harehe hobeey loo igaagay dhilaaye hobeeyena soo dhebela widhahda inaan ku soo jira hobeey soo dhacay ma loogyahay markaasaasa loo ciyaari jiray markaa tire intee leeg ayay ku ciyaari jireen dhallinyarada ciyaaraha ciyaari jirtay sooyaalka dhaqanka ee botorkaasi ka mid yahay sideed nin iyo laba iyo afar hablood labadii sideedii ninba lami- labadii inanba inanbaa u ciyaarta inanbaa u cayaaraysa marka batorka xoog baa loo boodbooday lagu daalo waxaa loo bedeli jiray cayaartaasi ciyaar la idhaado hirwo hirwadaasi markaasaa bedela marka iyadoon bedelin marka laga dhergo bato hirwaa loo bedeli jiray marka hirwadaas odhan jiray na hirweynu haloosiyeynaay hirweynu haloosiyeynaay waara loo hibadeeda noo keenay markaas odhan jiray oo miyaan dheeladkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka bile weli ciyaartii lama bilaabin oo miyaan dhererkaaga sheegaayo way hobow kaftan quruux kalaamkiisu lacag amiyaan dhumucdaada sheegaayo way hobow ma cabsade cadaawahire hadduu arkacay meed caynabow lamaan caynta ku cunaayo cabaadkeega reeruu jabaan carari maysaane ciyaaraha badaysaan markaa laysku soociye eh xageeley ciyaar badan naa uu sheeg sheegaya xageeley cayaar badan maxaa cayn weliba joogta indhu soo marinaya maxaa tuanan calaf mood lahayn cawa eegu rayse cayaartii baa hadid la bilaabay anabaad soo baxiyo naqroobu egeeya loo nuuriyaa ku noole war loo nuuriyo ku nooley geedi gaaban ha la guuro car ku soo dhaxal cabsoo dee caws ma daaqdo nabaad soo baxi way- nanta baqaysa way hor wareegta way nabaad soo baxiyo naqroobu egey hulka yaale soo soo huluulo hulka yaale hal cabsoo dee caws ma daaqdo markay dhexda yar diidayso huluulo naa huluulo huluulo buudha markaasay soo gashaa jab markaasaa cayaarta la bilaabaa way reenta kolkaasa waa dharaari ha u dhowaanin cagta rayska sidii reer waqooyi laysma ruxee way ku rowrabi reysma gaadhada ey cagta rayska jigdhe jigdhe baasha markaasaa laga dhaabi jiray markaa abwan ee, munaasabadaha inta badan ay u qaban jireen ciyaare dhaqameedkaas sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalidu waxay ahaayeen munaasabadaha carooska iyo xafladaha haa caroosyada xafladaha badiyaa haddii kalese ciyaar dhaqameed tu la ydhaahdo bal bal loo qabsado oo halkaasaan ku ciyaaraynaa la ydhaahdo marka berisamaadka in la dhergo ayay ahayd
abwaan cali ciidle sarreeye ciyaaraha dhaqanka ee aad taqaanaa aad ayay u badan yihiin eh, saad ii sheegtay waxaa ka mid a ciyaaraha kala duwan ee saylicida ee la ciyaaro ciyaaraha saylicida kuwaad aduu ugu jeceshahay ee inta badan aad ku tababeri jirtay dhallinyarada kuway ahaayeen
waad mahadsan tahay hashiim gole ciyaar way badnaayeen laakiinse haddaan soo qabto ciyaartu ciyaar kuma jirto wuxuu hi ninkii hablaha ka ciyaaray wuxuu yidhi yani markuu isagu istilmaamaya ciyaaran una waxaan sheegaya inaan isku mid ahayn raggu ula la simay maaha adiguna ardaalmihida waadna kala arkaysaa ciyaarta taariikh galka ee sayla laga ciyaari jiray saylicda ee ka mid ahayd markuu dooniyii shiraaca lahaabaa dee berigii hore doonyan mashiin kale ma jiri shiraac bay lahaayeen marbuu shamaalku ku kici jiro oo baddu kici jirtoona ima jirin in badan marka inanba inan lasii hasaawi jiro ciyaarta la yidhaahdo heliwaambe oo kale marka in badan bay weydo marka u sii halahali jirtay mara markuu yimid bay tii inantii laga guursaday buu yidhi oo markuu magaalada soo galay buu yidhi eey howa shimbiryo howlala may duulisaayey howa gabadhii caddayd may garab dhigtaa eey howa reer saaxir iyo reer suurbayim iyadiiba odhanaysa reer suurbayimidey ay howa doonyaha bumbey ma bir baa ku jaban ey howa amba waan jeclaa inan soo dhaqsaday ey howa jilaaliga jidka igu xayiray alla ku aaway alla iwayka aan heleeli waa heleli waambe hayay kurumba markaasay odhanaysaa ku sugay sugay way way way ku sugi waaye maxay sugi way indha xariire alla ku aaway alla iwey okay waxaa jirta ciyaar kaloo laydhaa harimaduba laydhaa harimaadubadaasi waxaad moodaa inaanay af soomaali ahayn luqad kale ay tahay maxay ujeeddaa micnahayga markaad noo macnayso harimaadubba way isku dhex jirta in soomaaliya ku jirta in cafariya ku jirta in carabiya ku jirta marka ciyaar kastaa welwilay leeda waa welwilihii saylicida oo ciyaarta yaa lagu welwilwilaheedii sida ciyaarta maxaan ku dhahay maxaan kule cirigaabadu hana haybsaan u leedahe ciyaartan kale harimaatee u leedahay tanna harimaadubba la yidhaha harimaadubba harimoy harimankaala hoostiisees harimay waa la dhatiyaa heleyoy heleyoy wayka harimaadubba harimoy harimankaala hoostiisees harimo inaan kaa dhusiso war bilow jabay bilow jabay harimaadubba harimoy imankaala hoostiise sariimooy oo bilow gabadh ku joogsaday inantu iyaanay kugu jabin hayan beri jeelka lagu dhigina harimaad markaydna saasa loo ciyaar ciyaar xamaasad miidhanaya
ciyaaraha dhinaca saddexleyda ciyaaraha saddexleydu noocyadii ay u dhici jireen iyo intay ahaayeen kuwaad ka xasuusantahay marka ciyaarta saddexleydu soddon nooc bay u kala kacdaa haddaan mid ka mida soo qaato shaxli dhaadheer bayeehabo waa la soo geeraraa naa sidayada isqaadqaaday sidayada isqaadqaad dee sidayada isqoorjabi naa sidayada nimaan baranay sidayada nimaan baran baada niman ka qaadayno balbalaadhin sheekabo bahdilaaya waa nacay yhbhlyy sidayada na isqaadqaadahayn haluuji soosta guudka way fara badanta mid kale waaa la dhaa mid waaa la dhaamid waa la dhimi haleeyoy sida geel agudhala badanaye deganeeye dheguraha amay raamaadkii ae yaa mid laydhaa way degan tahay mid waa la dedejiyaa waxaan ku soo goynayaa cayaartii anu jeclaa bal sagaala baa laydhaa saddexleeday ka mid tahay meeshu waa jaabade
qaabka markaa uu u dhacayo ciyaartu markaad ugu dambayn tilmaanto qaab ku noqonayaa
oo aad mahadsantahay saddexleyda isku ciyaar yihiin saddexleyda oo labay u kala kacda bal sagaal waxaa la mid hoobay laadan hooba hele yay hobeeyaay hoobay leeya hooba hele yay u dhacdaa waa dhaam dhaam dhaam ri ri jam jam dhalinyar intee leeg baa ciyaaraysa markaa tiradooda ay intiin imse leegta ciyaari kartaa labaad ka dhigan kartaa saddex baad ka ciyan kartaa sad- toddobaad ka dhigan kartaa imika sheeda adigoo adiga maqlaya haddaan haddaan sacabkii sidii sidii yar sameeyo haddaan sameeyo ee, wayay habo wayay habo ho, halaw, habaho, halayo, ho, ho, yeyeyo, iyey habo, halaw, habaho, halayo, ho, ho, yeyeye, yeyo, hidhig, dhig, dhig, dhig, dhig, dhig, dhig, dhig. Kujar, dembe.
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka waxaa marti inoogu ahaa abwaan cali ciide sarreeye oo ka mid ah abwaanada inta badan soo gaadhay ciyaar dhaqameedkii hore ee soomaalida waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey boorame noona soo jeedinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilownaa xulalka maraykanka iyo mexico ayaa labaduba xal u soo baxay koobka adduunka ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya waddanka qatar kadib markii ay xalay ciyaareen ciyaartii ugu dambeysay ee israreebka dalalka konkakaf maraykanka oo seegay koobka adduunka ee labada kun iyo sideediyo tobanka ka dhaca waddanka ruushka ayaa xalay labiyo eber waxaa kaga badisay xulka costa rica waxaana maraykanku ogaa in guul guuldaro iyo barbardhac intaba ay usoo bixi doonaan koobka inkasta oo taageerayaasha maraykanku aysan ku qanin qaab ciyaareedka xulkooda haddana si weyn ayay u soo dhoweeyeen usoo bixitaanka koobka adduunka iyadoo baraha bulshada sida twitterka iyo facebooka aada looga dareemayay farxadda iyo dabaaldega taageerayaashooda mexico ayaa ayana labiyo eber ku garaacday dalka el salvador halka kanada oo hore u xaqiiqsata usoo bixitaanka qatar ay guuldarro hal iyo ebera kala kulantay waddanka banama inkasta oo costa rica ay ka badisay maraykanka haddana waxay ku dhammaysatay kaalinta afraad ee kala horeynta dalalka konkakaf waxayna wajihi doontaa waddanka new zealand ciyaar isreereebka qaaradaha oo ka dhici doonta qatar bisha juun si ay boos kaga hesho koobka adduunka labaatan iyo sagaal dal oo ka mid ah soddon iyo labada dal ee ka qayb qaadanaya koobkan adduunkan ayaa ilaa iyo hadda u soo baxay waxaana la sugayaa saddex dal oo mid ka miduhu noqon doono mi- xulalka costa rica ama new zealand halka boos kalena ayaguna ay wada ciyaari doonaan xulalka imaaraadka carabta australia iyo beru iyadoo dhinaca yurubna laga sugaya hal xul oo midkood noqon doono ukraine scotland ama weelashka ugu dambeyntiina weeraryahankii hore ee kooxaha manchester united iyo real madrid ruud van nistelrooy roy ayaa la wareegi doona shaqada tababarnimo ee kooxda b s v indahoven xilli ciyaareedka soo socda sida ay ku dhawaaqday kooxda reer holland arbacadii shalay van nistelrooy oo usoo ciyaaray b s v intii u dhexaysay sannadihii ii ilaa labada kun ayaa bedeli doona roger shumed oo ka tegi doona booskiisa dhammaadka xilli ciyaareedkan nasteroy ayaa kadib markii uu noqday kaaliyaha tababaraha xulka qaranka holland iyo weliba tababaraha da'yarta b s v ayay shaqadani noqon doonta tii ugu horreysay ee tababarnimo ee kooxaha heerka sare waxaana uu saxiixa qandaraas ku eeg sannadda waxyaabo dhowr ah oo isku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sida magacaabista marshelle brandon ee maaraayaha guud ee b s v iyo wadahadaladii aan wada yeelanay ayaa jiheeyey ugu dambeyntii inaan noqdo tababaraha kooxdan aniga oo miyir qaba ayaa lagu yiri hadal kooban oo ka soo baxay kooxda b s v naster roy oo ciyaaraha ka fadhiisay sanadkii labada kun iyo toban iyo labada ayaa xulkiisa holland u dhaliyey soddon iyo shan gool toddobaatan kulan oo u saftay waxauna ka mid ahaa weeraryahanadii ugu halisanaa qaaradda yurub waayihiisii b s v manchester united iyo real madrid xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
faarax maxamed cali ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington markana kusoo dhowaada mid ka mid a heesahan idinkugu talagalnay
على على النور عنك أي ويالا وفستاب عاشقو على على النور عنك أي ويالا وفستاب عاشقو عديا عديا جير أنت لنك لوي عديا عديا جير أنت لنك لوي عديا عديا جير أنت لنك لوي عديا عديا جير أنت لنك لوي منوض عدونه لسكو وضع عبيريو زرك إيا عباديا مركي أنتني عريد حسن كاغدي دبا لعجبي الوادي منوض عدونه لسكو وضع عبيريو سرك إيا عباديا مركي أنتني عري حسن كاغديدبا لحجبي الوادي عرفني مكر راحشا عوائي عيالي عرفني مكر راحشا عوائي عيالي عرفني مكر راحشا عوائي عيالي عرفني مكر راحشا عوائي عيالي عمري دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو افتح على إيو النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو عمري دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو افتح على إيو النبت إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو dimaagan culayge dib markay u ciira heligood cayaariyo dimaagan culayge dib markay u ciira heligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo inta cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo adega weeshada Garridkiyo dimnaha iyo- heeskaasi maxamed xasan xuseen lafoole ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oon idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu mar kale barnaamijkan mid lamada ku kulmi doonana nabadgelyo